الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد dadkii ilaah baa mahadleh inoo fudeediyey inaan isugu nimaadno beed ka mida beedadkiisa inaana markaa fudeediyey inay la kulanno sheekeyna sheekh cabdallah albarbaraawi oo runtii waxa weeyaan wada garanaysaa maqanin can tacriif waxaan ka baraarujin lana kulay ikhwaduna ay soo gudbiyeen casilada way duubayaan markaa moobilada in la iska xidho si casharadu si fiican ugu duubanto la duubayaa qodobka labaad oo ah inaan miiska la soo saarin wax moobila waayo waxaa laga yaabaa in khalqada ay keento marka qodobadana waa idinku baraarujinayaa arrinta kale idinku baraarujina waxa weeyaan dhalinyaradu waxaa loo sheegayo loo soo gudbinayo alla yara suugiisa looga soo gudbinayo inay aada u weeleeyaan xusnul istimacna ku dadaalaan dhegeysiga fiican mar wabayna hadal badan jeediyo waayo sheekeyna iyo martideena ayaynu diyaaro lenahay walaysa qobol mashkuuran ma'juura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بين سبحانه وتعالى مركا كواد وما هدنا قيناه إن وافتيي فردقان إن رجين إنه إن إلهي سبحانه وتعالى إنه قدر ميزانك حسناتك وناقيده يوم لا ينفع مال ولا بنون mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa walaalaha dalabatulcilmiga iyo ducaadda xaafadda degan ee muxaadaradan soo qabanqaabiyey sababna u noqday waxaanan ugu bushaaraynayaa biqowli nabiy calayhi الsalaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacili hadalka uu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qofka dadka khayrka tusiyaa xagga ajarka wuxuu kala mid yahay ka khayrka sameeya wa biqowli nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam lan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam ilaahay sababtaada qof qura inuu ku soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan adduunyada waxa u qaalisan wakhtigaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tusaale uga dhigay geela kiisa cascas oo qiimo badnaa aadna loo jeclaayoo loo qadarin jiray wakhtigaas biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaa kelmaddeennu ay noqon doontaa xawla hada alcinwaan cinwaankaasi ama magaca aada akhrideen ama aada maqasheen nidaa'aatu araxmaani liahli اliimaan yeedhmooyinka u yeedhay allaha raxmaanka ahi dadka ahluliimaanka ah ee uu ugu yeedhay ilaahay subxaana wa tacaala maa fiihi salaaxuhum wa maslaxatuhum wa falaaxuhum wa fawzuhum fi اddunya waalaakhira waxaa dantoodu ay ku jirto waxaa guusha ay ku gaadhayaan adduun iyo aakhiraba ay kaga badbaadayaan guuldarrada iyo khasaaraha qofka qur-aanka kariimka akhriyaa wuxuu in badan ku arkayaa nidaa'aat ta'tii min allahi subxaana wa tacaala dhawaaqiyo iyo yeedhmooyin xagga ilaahay ka imanaya oo addoomihiisa ku wajahay taaratan biyaa ayuha annaas wa taaratan biyaa ayuha alinsaan وtاaraة bya bني aadama وtاaraة bya أyuha الmuؤminuun وtاaraة bya أyuha النabiy mar ilaahay subxaanaه wa taعaalى uu idhaahda ya أyuha الnaas oo dadkao dhan uu la hadlo ya أyuha الnaas اtaquu rabakm اladii khalaqakm min nafsi waaxida mar ilaahay subxaanaه wa taعaalى insaanka uu la hadlo mar ilaahay subxaanaه wa taعaalى bani aadamka uu si gaara ula hadlo mar ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta si gooniya ula hadlo iyo mar ilaahay subxaana wa tacaala nebiga ula hadlo wa min ashrafi hadihi nidaa'aat an yunaadiya allahu subxaana wa tacaala cibaadahu bismi اliimaan nidaa'aadka ama yeedhmooyinka iyo dhawaaqyada waxaa u sharaf badan ama kuwa u sharafta badan ku jira inuu ilaahay subxaana wa tacaala magaca iimaanka ugu dhawaaqo oo ugu yeedho sharaf bay ku tahay inaad ka mid noqoto kuwa ilaahay uu la hadlayo markuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu cizo iyo karaama ayay kuu tahay adduun iyo aakhiraba sharaftaasina waxa ay ku dhammaystirmaysaa oo aad kaga gun gaadhi kartaa bilistijaabati linidaa'i araxmaan allaha subxaana wa tacaala raxmaankaa yeedhmadaasi uu kuu yeedhay inaad ka jawaabto oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu yeedhay aada samayso waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga yeedhayna aada ka fogaato oo aada ka dheeraato allaha subxaana wa tacaala raxmaankaahi yeedhmada u yeedhay addoomaha muuminiinta fi lqur'aani alkariim waa mid koobsanaysa wax kastoo muhim u ah qofka muuminka ah fii umuuri diinihi wa dunyaah arrimihiisa adduunye iyo kuwa diineedba wamaa yajibu an yaclamahu wa yacmala bihi iyo wax kastoo ay waajib tahay inuu ogaado uu barto qofka muuminka ah oo uu ku camal falo dhaqan uu ka dhigtiyo akhlaaq liyakmula wa yascada fii dunyaah wa yuflixa wa yafuuza fii aakhiratih si uu noqdo mid iimaankiisu uu dhammaystiran yahay oo u gaadho sacaadada nolosha wanaagsan ee adduunyo uu u liibaanu u guulaysto marka ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyo taasoo uu ku gaadhayo addoonku inuu ka badbaado naarta ilaahayna subxaana wa tacaala naciimkiisa iyo jannadiisa uu galo waa daaru labraar fman zuxziha can الnaari waudkila اljanata faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur qofka ilaahay naarta uu ka badbaadiyey yowma alqiyaama xaqiiq ahaan iyo dhab ahaankaasi ayaa liibaanay oo guushii gaadhay qofka ilaahay subxaana wa tacaala jannada uu geliyey yowma alqiyaama ee naciimkaasi ku guulaysta dhab ahaankaas ayaa guulaystay oo liibaanay nidaa'aadka ama yeedhmooyinka hadihi nidaa'aat araxmaaniya bayanat alcaqiidata asaxiixa almunjiya yeedhmooyinka ilaahay addoomihiisa muuminiintaa u yeedhay waxa ay ilaahay wuxuu ku caddeeyey caqiidada saxda caqiidatu tawxiid ee addoonka badbaadinaysa ee ugu yaraan ka badbaadinaysa min alkhuluudi fi nnaar naarta inuu ku waaro yeedhmooyinkaasi waxay caddaynayaan alcibaadaat addiiniya almuzakiya linafsi اlbashariya cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu sharciyeeyey ee qofka bani aadamkaa naftiisa daahirinaya qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xubnihiisa iyo qowlkiisa iyo camalkiisa iyo noloshiisa oo dhan oo ka dhigaya mid nadiifa oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli gelinaysa yeedhmooyinkaa ilaahay addoomihiisa u yeedhay waxay saas oo kale caddeeyeen alakhlaaq alislaamiya alfaadila waalaadaab alsharciya asaamiya akhlaaqda islaamigaa ee fadiilada iyo sharafta lagu gaadho iyo aadaabta ilaahay uu sharciyeeyey ee addoonka mansilo iyo darajo sare gaadhsiinaysa waalmucaamalaat annaafica iyo mucaamalooyinka dhaqamada waxtarka leh lilintifaaci biha si loogu intifaaco wakadalika waxaa ilaahay uu ku caddeeyey almucaamalaat addaara liijtinaabiha mucaamalaadka dhibaatada addoonka u leh si uu uga fogaado waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nidaa-aadka iyo dhawaaqyada uu ku caddeeyey alaxkaam alcaamata waalkhaasa axkaamta guud ee ummadda wada khusaysa iyo tagaarka ah ee dadka qaarkood ku wajahan ee ku saabsan fi اlamwaali wاddimaa'i wاlxuduud dadka xoolahooda iyo qaabkay u maamulayaan iyo dhiigga bani aadamka iyo xurmada uu leeyahay iyo xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala ama cuquubaadka sharcigaa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey si addoomaha looga celiyo xumaanaha iyo waxyaabaha foolxumada ah ee iimaankoodu ugu fillaan waayey inay iska daayaan oo ay ka istaagaan haddaba waxaynala gudban walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala markuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu wuxuu la hadlayaa kullu man yaddaci aliimaan mid kastoo iimaan sheeganaya saadiqan kaana fii daalika aw kaadiba ama iimaankaasi ha ka dhab ahaado ama iimaankaasi ha ka mid beena ha noqdo oo wax ka duwan uu qarsanayo walihaadaa bay culimmadu yidhaahdeen iimaanka ilaahay addoomihiisa uu kula khitaab uu kula hadlay ee marka axkaamta sharcigaa ilaahay uu ka hadlayo uu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu munaafiqiinta laftooda ayaa soo gelaya marka kullu man yaddaci aliimaan mid kastoo iimaan sheegta ayaa dhawaaqyadan iyo yeermooyinkani ay ku wajahan yihin waxaana la gudboon sida uu yihi cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu wa ardaah idaa samicta allaha yaquul yaa ayuha aladiina aamanuu farca lahaa samcak fainahu amrun tu'maru bihi aw nahyun tunhaa canh markaad maqashe dhagahaaga ay ku soo dhacdo ilaahay oo subxaana wa tacaala le yaa ayuha aladiina aamanuu dhegta raarice oo fur qalbigana soo jeedi waayo ilaahay subxaana wa tacaala markaa uu ku yeedhay ama waxbuu ku farayaa dantaada iyo maslaxadaadu ay ku jirto ama ilaahay subxaana wa tacaala waxbuu kuu diidayaa dhibkuu leh adduun iyo aakhiraba allaha subxaana wa tacaala raxmaankaay walaalayaal in badan buu inoo yeedhay maruu wax wanaagsan inoogu yeedhayo ilaahay iyo mar ilaahay wax xun uu inooga yeedhayo walaa shaka ilaahay inuu yahay khaaliquna kayna abuuray wa huwa aclamu bixaalina wamaa yusli wamaa yasluxu bihi amruna addiini waddunyawi ilaahay isaga ayaana abuuray waxaa arrinkeennu uu ku hagaagayana cidna uu ilaahay cidna ugama cidna ugama cilmiyo aqoon badna kamaa qaala allahu subxaana wa tacaala alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogeyn bani aadamka waxa ku habboon allaha subxaana wa tacaala khaaliqooda ee abuuray allahaasoo weliba alatiif khabiira yaclamu bawaatina alumuur arrimaha kuwooda qarsoon og oo xogogaalo ah naada allahu subxaana wa tacaala ahla aliimaan fadacaahum ila aliimaan ilaahay wuxuu u yeedho u dhawaaqay dadka ahluliimaanka ah waxaanu ilaahay ugu dhawaaqay iimaan in iimaan ay la yimaadaan iyagoo ahluliimaan haddana ah faqaala allahu subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih wاlkitaabi aladii nazla calىa rasuulih والكتاب الذي أنزل من قبل إلهي wuxuu leeyahy يا أيuهa الذيiنa آaمنوu kuwa muؤminiintaayow kuwa iimaanka ku abtirsadayow آaminوu bاللaahi وarasuuلih ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya والkitaabi اladii نزla عalىa rasuulih waxaad rumaysaan kitaabka ilaahay rasuulkiisa uu ku soo dejiyey wاlkitaabi اladii أnزla min qabl iyo kutubtii ilaahay uu soo dejiyey ee kitaabka qur-aankaa ka horreysay wuxuu isweydiin karaa qofka muuminka ah iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala dadka muuminiin uu u bixiyey oo magaca ugu dhawaaqayba uu yahay inay muuminiin yihiin haddana iimaankan ilaahay uu faraya waa maxay markuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi wa rasuulih waxay la mid tahay taqwada rasuulka la faray ilahi uhi yaa ayuha الnabiyu اtaqi اllah iyadoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ahaa mid ilaahay ka baqda oo waa ka yidhi rasuulku wallahi inii la aclamukum waakhshaakum billah ka ilaahay subxaana wa tacaala u yaqaana una ka alla ka cabsi badani waa aniga buu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxay la mid tahay hidaayada iyo hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala aynu weydiisano fii kuli rakcati min rakacaati الsalaa almafruudati waannaafila ragcad kastoo ka mida ragcadaha salaada faralka iyo ta sunnaha ah oon leena ihdina asiraata almustaqiim ilaahu waddada saxdaa nagu hanuuni wuxuu qofku isweydiin karaa muumin baan ahay ee iimaanka laygu yeedhaya waa maxay waxaan ahay mid hanuunsano waanigan tukanayaba hanuunka laygu baaqaya waa maxay rasuulka iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray oo shaqadiisuba ahayd dadka inuu gaadhsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala fariinta uu ku soo dejiyo waxyigaa haddana ilaahay waa ka ku uhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ishkaalka noocaasa jawaabtiisu waxay tahay in la yidhaahdo adigoo muuminu ilaahay iimaan kugu yeedhaya aada ilaahay rumayso ood rasuulkiisa rumayso ood kitaabka qur-aankaa rumayso o aada rumayso bikulli maa yajibu aliimaanu bihi shay kastoo in la rumeeyaa ay waajib tahay shay kastoo rumayntiisu ay waajib tahay iimaankii asalkiisii haddaad hayso oo aada kufriga iyo gaalnimada ilaahay fadligiisa kaga badbaaday oo ilaahay iimaanuu ku waafajiyey iimaanku yaziidu wa yanqus iimaanku waa nuqsaamaa waana ziyaadaa iimaanku cilmi iyo camal buu ka kooban yahay adoo muumina lagugu yeedhaya inaad iimaankii sii barato oo mar kastoo aada barato bishariicati min sharaa'ici alislaam wa xukmin min axkaami illaahi subxaana wa tacaala faqad atayta biiimaanin mar kastoo aada barato sharci ka mida sharaa'icda ilaahay iyo xukum ka mida axkaamta ilaahay uu jideeyey iimaan baad kororsatay marka aaminuu billaahi waxaa soo gelaysa an tatacallama biasmaa'i illaahi wa sifaatihi bixuquuqihi wa axkaamihi wa sharaa'icihi inaad barato ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa ilaahay sharaa'icdiisa iyo axkaamtiisa rasuulka marka lagu yihi rasuulka rumee waxaa soo gelaysa inaad barato rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisa iyo maalmihii uu noolaa iyo sunnadiisiiyo wuxuu dadka ugu baaqay iyo waxaa dadka uu uga digey inaad kororsato jacayl ilaahay aada jeceshahay subxaana wa tacaala oo aada jeceshahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa iimaankaasi lagugu yeedhay soo gelaya taxqiiqu tawxiid inaad tawxiidkii taxqiijiso cilmi ahaan iyo camal ahaanba oo aada tawxiidka barato shirkigiiyo tawxiidka mid kala yaqaano aada noqotid oo tawxiidka aada ku camal fashid oo qalbigaagu uu noqdo mutacalliq billaah ilaahay subxaana wa tacaala mid ku xidhan oo aaminsan ana allah huwa naaficu daar inuu ilaahay yahay ka waxtarka iyo waxyeelladaba haya almucطi almaanic ka waxna bixiye waxna diida wuxuu bixiyana aanay cidi hor istaagi karin waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu diidana khalqiga oo dhami hadday isu yimaadaan aanay cidi ku siin karin waxaa soo gelaya iimaanka lagugu baaqayo markuu ilaahay ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllaahi warasuulih alcamalu bisharaa'ic اlislaam faraa'idiha wa sunaniha wa mustaxabbaatiha inaad ku camal fasho axkaamtii islaamka markaad barato kadib oo faralladii aada la timaaddo ilaahayna wuxuu u jecel yahay subxaana wa tacaala wax addoonku uu ugu dhowaado waxa uu ku faral yeelay waa ka ilaahay subxaana wa tacaala xadiidulqudsiga ku yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii biaxabba ilaya mima aftaradtuhu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaado waxaan ka jecelay waxaan ku faral yeelay inaad ilaahay ugu dhowaato alcamala bisunan inaad ku camal fasho sunnayaasha cibaadaadka aan waajibka ahayn laakiin qofka sameeyaa fadli uu dheeraanayo ka aan samayn inaad rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aad kaga dayato fii kuli sagiirati wa kabiira siday ahaayeen saxaabatu rasuuli illah wa sadru haadihi اlumma aلsaalixiin siday ahaayeen saxaabada iyo ummaddan qeybteedii hore ee saalixiinta ahaa laa shaka faral kastoo aada samaysaa ilaahay buu kuu dhoweynaya iimaanna waad ka kororhsanaysaa sunno kastoo aad ku camal fashana iimaan baad ka kororhsanaysaa ilaahayna waad ugu dhowaanaysaa ilaahayna waa kugu jeclaanayaa walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya biاnnawaafili xataa uxiba waa ka yidhi ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaygu kama suulayo inuu igu soo dhowaado samaynta sunnayaasha ilaa aan jeclaado فإdا أحببت kuنت سمعه وبصره ويdh ورجله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي إلaahay سuبحaaنه وتaعaaلى وuxuu leeyahy adoonkaa suنayaaشha samaynaya markaan jeclaado waxaan u xifdinaya u ilaalinayaa mqلkiisa iyo aragiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisa khayr baan waafajinaya xubnahaasi inuu ku sameeyo waxaanan ka ilaalinayaa xubnahaasi oo ilaahay nicamkiisa ka mida inuu xumaan u adeegsado iimaanka ilaahay dadka muuminiinta ugu baaqayo waxaa kaloo soo gelaya addawaamu wahawaat wathabaatu calayh waxa ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoogu baaqayaa iimaanka wuu ina waafajiyey oo acdamu nimca nicmatin ancama allahu subxaana wa tacaala biha calayna oo ah nicmada ugu weyne ilaahay uu noogu nicmeeyey inaynu joogtayno ilaa aynu ilaahay subxaana wa tacaala la kulmayno innagoo muuminiin ah waayo iimaanku wuxuu kugu anfacayaa waxtar uu kugu yeelanayaa idaa laqiita rabbaka wa anta haabitun calayh haddaad ilaahay la kulanto subxaana wa tacaala adoo iimaankaasi ku sugan oo iimaanaad ku dhimato waqad qaala nabiyu calayhi asalaatu wasalaam inama alacmaalu bilkhawaatiim camalka halka laga qiimaynayo ee waxtarkiisa iyo waxyeeladiisu ay ka muuqanayaan waa khaatimada nas'alu اllaha subxaana wa tacaala xusna alkhaatima iimaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu baaqa inaynu rumayno waa aliimaanu asharci asaxiix biarkaanihi alarbaca waa iimaanka sharciga ee saxda ah ee afartiisa ruku wata aliimaanu biwujuudi illah ilaahay jiritaankiisa inaan rumayno waliimaanu birubuubiyati illah ilaahay rabbinimadiisa inaan rumayno inuu yahay alkhaaliqu almaaliku almudabbir waaliimaanu biuluuhiyati illaahi wa istixqaaqihi waxdahu bilcibaada inaan rumayno ilaahay subxaana wa tacaala macbuudnimadiisa xaqa uu la gaarka yahay waa inuu cibaado kelidii xaq u leeyahay cid kalena xaqaanay u lahayn waliimaanu biasmaa'i illaahi wa sifaatih inaan rumayno ilaahay magacyadiisa magacyadiisa fiican iyo sifaadkiisa dhamayska tiran naada allahu subxaana wa tacaala ahla aliimaan fadacaahum ila alistijaabati liamrihi wa amri rasuulih liyanaaluu bidalika alxayaata alayiba alxaqiiqiya ilaahay wuxuu u dhawaaqay addoomaha muuminiinta ah waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu yeedhay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ugu yeedho ay ajiibaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu u yeedhay inay ajiibaan waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala caddeeyey istijaabadaasi inay ku gaadhayaan nolosha dhabta ah nolosha wanaagsan nolosha qofka raalli gelinaysa inay ku gaadhayaan cizada iyo sharafta adduunyo inay ku gaadhayaan karaamada iyo maamuuska aakhiro faqaala allahu subxaana wa tacaala يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إلهي وحو الله الله يا أهل الإيمان ويريا إلهي وحو يريا أن يستجيبوا لله وللرسول yeedhmooyinkan inay ka jawaabaan marka ilaahay uu u yeedho marka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu yeedho inay la yimaadaan inqiyaad waistislaam wa taaca lilaahi uma lirasuulih hoggaansan hayin inay u noqdaan ilaahay subxana wa tacaala inay ilaahay subxaana wa tacaala ay isu dhiibaan in ilaahay subxaana wa tacaala ay u hoggaansamaan waxa uu farayana ay sameeyaan waxa uu diidayana ay ka fogaadaan inay ilaahay adeecaan subxaana wa tacaala oo amarkiisa ay qaataan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay adeecaan oo amarkiisa ay qaataan ilaahay yeedhmadiisa waxaa ku jirta alxayaatu ayiba idaa dacaakum limaa yuxyiikum oo ilaahay wuxuu noogu yeedhay oo wax nolosheenna wanaagsane ay ku jirto quruxdaada iyo sharaftaada iyo manzilo iyo derajo sare inaad adduun iyo aakhiraba aada gaadho inaad cizada iyo sharafta adduunyo aada yeelato karaamada iyo maamuuska aakhirana iyo martiqaadka raxmaankana inaad qayb ka heshaa waxay ku xidhan tahay inaad ka jawaabto ilaahay subxana wa tacaala yeedhmadiisa iyo yeedhmada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaahay baa u ballan qaaday subxaana wa tacaala man aamana bihi wa camila saalixa qofka rumeeya camal saalixana sameeya inuu nolol wanaagsan noolaynayo falanuxyiyannahu xayaatan ayiba nolol wanaagsan waalxayaatu اطayiba hiya alxayaaةu اlmushtamila calى طumaaniinati اlqalb waاnshiraaxi اsadr wa raaxati اlbaal maaha nolosha wanaagsani qofku adduunyo fara badan inuu jeebabka iyo khasnadaha ka buuxsado inuu dhar qurux badan xidho ama gawaadhi qurux badan uu kaxaysto inuu madax iyo taliyo noqdo nolosha wanaagsani dhab ahaantaa maaha dad badan baa taa haysta hadda noloshii wanaagsaneed ay ka maqan tahay oo cidhiidhi ku nool iyo nolol aada u adag oo hurdada aan ku ladin oo cuntada macaana noocyada kala duwan ee midabada kala duwan iyo dhadhamada kala duwan lihi aanay u dhadhamahayn waayo noloshii wanaagsanayd baa ka maqan alxayaatu ayiba nolosha wanaagsan ee ilaahay uu ku noolaynayo man aamana wa camila saalixa qofka iimaan iyo camal saalixa laga helo waa nolosha qofka qalbigiisu uu ku xasilayo sabab u noqonaysa qalbigiisu inuu xasilo sabab u noqonaysa laabtiisu inay xaqa u ballaadhato oo ay aqbasho sabab u noqonaysa inuu noqdo qalbigiisu mid raaxaysanaya noloshaana waxaa lagu gaadhaa ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa dikriguna maaha subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha illa allahu akbar bal dikrigu waa diinta oo dhan oo dikru yakunu bilqalb wayakuunu billisaan wayakuunu biljawaarix ilaahay qalbigaa laga xusaa oo carabkaa lagu xusaa oo camalka jawaarixdaa lagu xusaa icmaluu aala daawuuda shukra waa ka ilaahay subxaana wa tacala yidhi camalkii saalixaa ayuu ilaahay shukri ku sheegay idan diintan marka aada baratay aada ku toosnaato taas ayaa dikrigiiah taas ayaad ku gaadhaysaa inuu qalbigaagu nasto oo uu raaxaysto oo uu dego oo uu xasilo taas ayana a nolosha wanaagsan ee lagu helaayo istijaabada jawaabista laga jawaabo oo si saxa looga jawaabo yeedhmada ilaahay iyo yeedhmada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waana noloshii ay gaadheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu noloshooda adduunyo aada bay u adkay marka la eego guryahooda iyo waxa ay cunayaan madcamkooda iyo malbaskooda iyo mashrabkooda iyo malbaskooda iyo markabkooda gurigay gelayaan gaadiidkay raacayaan maryahay gashanayaan cuntaday cunayaan sharaabkay cabbayaan marka la eego mid aada u hoosaysa ayeehay oo nebi maxamed bay calayhi salaatu wasalaam soo mari jirtay saddex bilood oo halkaa laga arkay inaan gurigiisa dab lagu shiday waxaa soo martay mararka qaarkood timirta nooca u liidata wuxuu ku gaajo baxo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inaanu ka helin abuu hurayra waad garanaysaa radia allahu canhu wa ardaa masaajidka marka uu ka baxuu mararka qaarkood bawaabat almasjid kadinka masaajidka uu ku dhici jiray min aljuuc gaajo awgeed haddana waxay ku noolaayeen nolol wanaagsan oo sideedaba raaxada arrimahan aynu tusaalaynay laguma gaadhin raaxadu waa raaxada qalbiga raaxada qalbigana iimaankaa lagu helaa iyo camalka saalixa ah ilaahay yeedhmadiisa haddaad ka jawaabi weydo ilaahay oo kuu yeedhaya kula warkaalay arrintanay dantaadu ku jirtaae samee haddaad yeedhmadaa ilaahay aqbali weydo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kuu baaqaya haddaad baaqaa aqbali weydo waxa ilaahay uu kaaga yeedhay ee foolxumada ah waxa rasuulku uu kaaga yeedhay ee foolxumadaa haddaad ka iman weydo ood ilaahay uga toobad keeni weydo fa anta aladii dayaqta calaa nafsik adigaa naftaada cidhiidhiga geliyey fi dunya walaakhira fa anta aladii adlalta adlalta nafsak adiga ayaa naftaada dulleeyey kamaa qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam wajucila اdullu waالsagaaru calaa man khaalafa amri dulliga iyo hooseynta waxaa dusha laga saaray cidda amarkayga khilaafta adigaa hoos isu dhigay oo cizadii iyo sharaftii iyo karaamadii adduun iyo aakhiraba iska qaaday adiga ayaa nolosha isku cidhiidhiyey man carada can dikrii faina lahu maciishatan dankaa wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitahaa wakadalika alyowma tunsa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay dikrigaygu macnaa waa diin lislaam waa waxyuhu wa sharaa'icuhu wa axkaamuhu wa sunanu nebiyi qofka ka jeesta barashadeeda iyo ku camalfalkeeda manhaj nololeed ka dhigan waaya nolol adag ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmarinaya ilaahay subxaana wa tacaala nolosha ayuu ku adkaynayaa oo degenaanshaha iyo raaxada qalbiga ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka xayuubinaya oo ka qaadaya iyadoo adduunya ay u buuxdo laga yaabana dad badan madaxiidu u yahay dulliga macsiyada iyo foolxumadu ilaahay dushiisa ka muujinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey weliba yowma alqiyaama maadaama ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisii uu iska indha tiray oo uu iska dhega tiray aayaddan ilaahay wuxuu ku tilmaamay isagoo indhala maalinta qiyaame in la keenayo markuu dha ilaahay adduunyada markaan jooga waan indha qabo anoo indha qabaan dhintaye waa maxay indha la-aantani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa aayaadkii baa kuu yimi aayaadkii qur-aanka ahaa baa lagu maqashiye lagugu waaniye axaadiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu maqashiye lagugu waaniyey waxaad iska dhigtay mid ilowsan oo kalo war baanu haynin yacnaa taragtaha waad iskaga tagtay النسyاn huna w بmعnaa ش الtrk fanasiitha ay taragta فakadalika اليومa tunsa maanta sidaas aadna lagaaga tegaya xaaladaasi xun ee adag ee fool xun adigoo ku jira aayado kaleo quraanina waxay tusiyeen isagoo dhagalo in la keenayo afkuna uu xidhan yahay oo madaxiisa xagga hoose la mariyey lugihiina xagga saraay xigaan noloshii saxda ahayd iyo waddadii toosnayd buu ku socon waayey dhegihii baa xaqa maqli waayey dem baa laga siiyey yowma alqiyaama indhihiisii xaqaa arki waayena dem baa laga siiyey afkii xaqa uu ku sheegi waayeyna waa laga xidhay maadaama sidii saxda ahayd uu u socon waayey oo waddadaa saxdaa uu mari waayey ilahay uhi wa ana haada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh wa diin اlislaam wa waxyu الraxmaan wa sunatu sayidi اlcadnaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay mid madaxa ku soconaya waayo adduunyada markuu joogay baanu toosnayn aakhirana ku toosnaan maayo saasaa loo foorarinaya waalciyaadu billaah qofka walaalayaal ilaahay markuu u yeedho yeedhmadaa ka jawaabi waaya rasuulku markuu u yeedho ka jawaabi waaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ciqaabayaa isaga iyo qalbigiisa in la kala teedo wuxuu ilaahay ku ciqaabaya biqaswati alqalb qalbigiisu inuu qalalo wuxuu ilaahay ku ciqaabayaa bicadami اlfiq lahum quluub laa yafqahuuna biha qalbigii wuu leeyahy laakiin xaqii ku fahmi maayo wanaaggiisa iyo quruxdiisana uma muuqato qalbi xagga qalbiguu ka indhabeelaya fainahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur indhabeelka u darina waa indhabeelka qalbiga weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qofkaa ku ciqaabayaa khayrkii iyo wanaaggii isagoo doonayaba inaan la waafajin bisababi almacaasi waalmukhaalafaat macaasida iyo mukhaalafaadka uu samaynaya awgeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa qofka ilaahay yeedhmadiisa ka jawaabi waayo yeedhmada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ficilkiisa axun ciqaabka ka dhalanaya inaanu sidaa ku koobnaanahayn bal ilaahay cadaabkiisu markuu soo degay inuu caam noqonayo kama qaala الnabiyu عalayhi الصalaaةu wasalaam yakzuu jayشhu alkacba faida kanuu bibaydaa min alarضi yuksafu biawalihim waakhirihim uma yubcaثuuna calى niyaatihim rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ciidan kacbada ku duulaya albaydaa markay marayaan ayaa dhulka lala jaraya caaisha radia allahu canha waxay tidhi kayfa yuksafu biawalihim waakhirihim wafiihim aswaaquhum waman laysa minhum see dhulka loola jarayaa kooda u horreeya kooda u dambeeya iyadoo ay ku dhex jiraan dadaan iyagoo hawsha aan u socon koodii u horreeyena uu dhaafay koodii u dambeeyena weli aanu soo gaadhin rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi yuksafu biawalihim waakhirihim uma yubcaثuuna calaa niyaatihim hada huwa shu'mu اlmacصiya macsiyadu dhibaatada ay leedahay waa taa inaad adigu lafahaaga u toosnaato quri oo qof saalixa aada noqotaa laa yakfiik kuguma filla badbaadada kuguma filla falaa budda an takuuna kadalika muslixan saasoo kale waa inad noqoto qof ka shaqaynaya dadku inay hagaagaan wamaa kaana rabuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluhaa muslixuun buu hi ilaahay muodhan waahluhaa saalixuun ilaahay subxaana wa tacaala dad meel degan halaagi maayo inta dadka meeshaa deganaa yihiin kuwa islaax iyo wanaagga ka shaqaynaya oo ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar wanaagga dadka faraya xumaantana ka reebaya wa yucallimuunahum alkhayr khayrka dadka baraya wa yanshuruunahu baynahum dadkana ku dhex faafinaaya ilaahay wuxu uhi waataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waar iska ilaaliya fitna fitnada macaanideeda waxaa ka mid a alcadaab ayaa macnayaasheeda ka mid a fitnadana halkan alcadaab baa looga jeeda fitnatan ay cadaaban cadaab iska ilaaliya ka digtoonaada aan ku dhac ahayn kuwa khaladka sameeyo qura bal kuwa kale laftooda ku dhacaya waaclamuu ana allaha shadiid alciqaab waxaad ogaataan ilaahay ciqaabkiisu inuu daran yahay nacuudu billaahi min ciqaabihi wa aliimi cadaabihi ilahay baynu ka magan gelayna ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa oo xanuujiya rasuulkeenu calayhi afdal asalaatu watasliim habeen buu soo kacay isagoo aada u naxsan oo argagaxsan wuxuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam lahaa weylu lilcarab min shari qad اktarab futixa alyowm min radmi ya'juuja wama'juuj miثlu haada rasuulku wuxuu soo kacay isagoo argagaxsan oo leh halaag baa u sugnaaday carab halaagaas sababtiisu ay tahay shar soo dhowaaday waxaa la furay buu ihi gidaarkii ku daboolla ama ku xidhnaa yaajuuj iyo wama'juuj baa intaa in leeg laga furay intaa in leeg ayqiduu sawaaxiba alxujar dumarka qolalkan ku jira toosiyey buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ha sameeyaan cibaadaad sharka iyo fitnada iyo cadaabka soo socda ay kaga badbaadaan ixdaa nisaa'i الnabiy ummahaati اlmuuminiin ayaa waxay tidhi anuhlaku wa fiina saalixuun rasuulka ilaah miyaana la halaagayaa iyadoo dad saalixiina ayna dhex joogaan faqaala calayhi الsalaatu wasalaam nacam ida katura alkhabr haa waa laydin halaagaya hadday xumaantu fara badato mutaqaalibka ay noqoto ilaahay cadaabkiisuna waa anwaac maaha un dhulka in ummadda lala jaro ama in samada dhagaxaan iyo cadaab lagaga soo daadiyo dadka noloshoo lagu adkeeyo ayaa cadaabka ka mid ah cizada iyo sharaftoo laga qaado dulli la dul saaro khilaaf la dhex dhigo iyo fitna waxaa cadaabka ka mid a in ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda uu kala jeediyo oo cadaawad iyo baqdaa collaytan iyo cadho ilaahay subxaana wa tacaala uu dhex dhigo waxaa cadaabka ka mida inuu ilaahay nolosha ku adkeeyo maciishatan danka waxaa ilaahay cadaabkiisa ka mida nabadgelya darrada waxaa ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa ka mida tawfiiqdoo laga qaado oo cibaadaadka iyo khayrka la waafaji waayo waa nooc cadaabka ka mid a falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay xaqa ka leexdaan ilaahay wuxuu ku ciqaabay inay sii leexdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu xaqa iyo wanaagga aanu waafajin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yeedhay ahla aliimaan naadaahum fadacaahum ilى الrukuuci والsujuud wاlcibaadaةi wa ficli اlkhayr ilaahay baa u dhawaaqay muuminiinta wuxuu ilaahay ugu yeedhay inay ilaahay u rukuucaan oo ay u sujuudaan oo ilaahay u cibaadaystaan oo khayrka ay sameeyaan intaa marka laga helana ilaahay wuxuu u ballan qaaday alfalaax oo ah inay helaan waxa wanaagsana ay doonayaan waxaa xune ay ka baqayaan ay ka cabanayaanna ilahay inuu ka badbaadiyo fain kunta turiidu alfalaaxa ya cabd allah facalayka bikahrati الsujuud wاlrukuuc wa calayka bikahrati اlcibaadati wa xusniha wa itqaaniha wa ikmaaliha wa calayka bificli اlkhayr haddaad doonayso inaad hesho alfalaax inaad gaadho farabadii sujuudda iyo rukuucda farabadii cibaadada wanaaji oo dhammaystir joogteoo ha ka go-in khayrkana ku dadaal ka adiga kugu kooban iyo ka nafcigiisu uu kaa gudbayaba qaala allahu subxaanaه wa tacaala wahuwa yunaadii cibaadahu اlmuuminiin ya ayuha aladiina aamanuu اrkacuu wasjuduu wاcbuduu rabbakum wafcaluu khayra lacalakum tuflixuun bal hadda u fiirso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray muuminiinta rukuuc iyo sujuud waxaa soo gelaysa rukuucdii iyo sujuuddii waajibkaayd iyo tii sunnahaydba waa soo gelaysa markaasaa haddana ilaahay uhi wacbuduu rabbakum walaa shaka rukuucdiiyo sujuuddu inay cibaadaadka ay ka mid yihiin ilaahay haddana addoomihiisa uu ku faray haddana ilaahay goonni buu u sheegay wli weliba cibaadada uu si guud ilaahay u sheegay waa ka hor sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu limaada khasa allahu subxaana wa tacaala alrukuuca wasujuuda bidikr walimaada qadamahumaa calaa saa'iri alcibaadaat muxuu ilaahay rukuucda iyo sujuudda gooni ugu xusay muxuu ilaahay cibaadaadka kale uga horraysiiyey oo ilaahay subxana wa tacaala uga hor sheegay liannaha min afdali alcibaadaat wa ajaliha sujuudda iyo rukuucdu cibaadaadka kuwa u fadliga badan bay ka mid yihiin salaaday ka mid yihiin waana min arkaani salaa maadaama salaadu la-aantood aanay ansaxayn ayaa iyadoo salaadii loo jeedo ayaa laga cabiray alrukuuca waasujuud idan alamru biاrukuuci wasujuud wa amru bisalaa waa amar ilaahay salaaddu addoomihiisa uu farayo waa amar ilaahay subxaana wa tacaala uu farayo salaada faralka ah calaa sabiili liijaab isagoo ku waajibinaya waa amar ilaahay uu farayo salaada sunnaha ah calaa sabiili اlistixbaab isagoo ilaahay subxaana wa tacaala u sunnaynaya si ay dheeraad ugu noqoto khalalkiiyo nuqsaanta farala ka gashana si ay ugu dhammaystirto oo ay ugu daboosho si waktigooda ka soo hadha cibaadaadka faralka ah ay ugu qaataan cibaadaad sunno ah oo marnaba qofka muuminka wakhtigiisu aanu cibaado ka madhnaan iyo qurba yataqarabu biha ila allah iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wa dacwatun ila asalaa dacwatun ila alrukuuci waasujuud uma qaala wacbuduu rabbakum ilaahay caabuda macnaheedu waa maxay tadalaluu lilaahi subxana wa tacaala wakshacuu lahu ilaahay subxaana wa tacaala isu dulleeya u khushuuca ilaahay u hoggaansama biimtihaali awaamirihi wa tarki nawaahihi taasoo ku xaqiiqoobaysa wuxuu idin amroo dhan inaad hoggaansataan wuxuu idin diidoo dhanna inaad ka fogaataan oo aada ka dheeraataan tadalaluu lilaahi subxaana wa tacaala maca gaayati xubbihi wa tacdiimih ilaahay isu dulleeya subxaana wa tacaala idinkoo ilaahay jecel idinkoo ilaahay subxaana wa tacaala weyneynaya waman axaba allaha subxaana wa tacaala facala maa awjabahu caleyh ka ilaahay jeclaada wuxuu ilaahay ku waajibiyey uu sameeya waman cadama allaha subxaana wa tacaala khaafa ciqaabahu wa qadabah qofka ilaahay weyneeyaana ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisa ayuu ka baqdaa fayafiru minha wayataxarazu min asbaabiha ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisuu ka cararaa asbaabta keenaysana waa iska ilaaliya oo waa ka dheeraada wafcalu اlkhayr waxaa soo gelaya waxyaabo aan iskood cibaado u ahayn laakiin addoonku hadduu ku sameeyo niyo wanaagsan biniyati saalixa khayr noqonaya waxay odhan jireen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim sida mucaad ibnu jabal oo kale axtasibu nawmatii kamaa axtasibu qowmatii waxaan xisaabsanayaa hurdadeyda waxna axtasib ajar baan ku dalbayaa sida aan soo jeedkayga cibaadaadka aan samaynaya ajar aan ugu dalbayo hurdadu iskeed cibaado uma aha laakiin hadduu addoonku markuu seexanayo uu niya saalixa raaciyo oo uu niyeysto inuu cibaadada ugu xoogeysto uu cibaadada dardar iyo firfircooni hurdadaa dabadeed uu ku sameeyo waxay noqonaysaa hurdadaasi khayr oo afcalu lkhayra bay soo gelaysaa haddii marka uu seexanayo uu niyeysto inuu ka seexdo farallo iyo waajibaad iyo xuquuq hurdadaasi shar bay noqonaysaa iyo sayi-a xumaan ilahay addoon way ka fogeynaysa haddii ilaahay laga jawaabo yeedhmadiisaasi uhi yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu waacbuduu rabbakum wafcaluu khayr maxay natiijadu noqonaysaa maa hiya aljaa'iza maxay noqonaysaa jaa'isada iyo abaalmarintu waa lacalakum tuflixuun waalfalaax waa xusuulu lmaطluub waannajaatu min almarhuub waxa wanaagsan ee aad doonaysana inaad hesho diinan wa dunyan waxaa xunaad ka baqaysaad ka digtoon tahayna inaad ka badbaaddo cibaadadaa lagu gaadhaya iyo istiqaamada toosnaanta lagu toosnaado calaa sharci illaahi wa diini oo nolosha laga dhigo an tajcala xayaataka xayaatan murdiyatan lirabbik nolol ilaahay raalli gelinaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga raalli noqonayo nolol ilaahay raalli gelisa adiga marka lagaa helo ayaa nolol ku raalli gelisa adiguna aada helaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ka helaysa naada allahu cibaadahu اlmuuminiin fadacaahum ilى ataqwa waاthabaati calى alislaami xata almamaat ilaahay wuxuu u dhawaaqay addoomihiisa muuminiinta wuxuu ilaahay ugu yeedhay inay noqdaan muttaqiina lirabbihim kuwa rabbigood subxaana wa tacaala ka dhowrsada oo xaqiijiya mansilata ataqwa wuxuu ilaahay ugu yeedhay inay islaamnimada ku sugnaadaan ay ku toosnaadaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ay la kulmayaan ataqwa waa ficlu lma'muur wa tarku lmaxduur waalcamalu bi hada addiin waa inaad ilaahay wuxuu ku farayna aada samayso wuxuu ilaahay kuu diiday inaad iska ilaaliso oo addoon ilaahay ka amar qaadanaya ad noqoto oo diintanuna aad ku camal fasho ilaahayna subxaana wa tacaala in fara badan ayuu addoomihiisa sifadaasi wanaagsan uu ugu yeedhay bal ilaahay waxa uu ka dhigay dardaaranka u dardaarmay addoomihiisa kuwii u horreeyey ilaa kuwa u dambeeya liannahu laa axad yastagni can itaqwa axad taqwada ka maarmaa ma jiro walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu allah an yajcaluu baynakum wa bayna cadaabi illaahi wiqaaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaad naftiinna iyo cadaabka ilahay aad udhaxaysiisaan wax cadaabka ilaahay idinka ilaaliya wax cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala taad idinka noqda ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa arrinta noocaas si uu u jeclaysiiyo oo ugu dhiirigeliyo bani aadamku waa ingaaban arag indheer arag ma aha arrinta waxa uu ka helaya haddaan loo sheegin oo war warun ay ku noqoto waxaa laga yaabaa arrintaasi inaanu ugu dadaalin siduu ugu dadaalo waxyaabaha waxa uu ka helayo loo sheegay amaba waxa uu ka helayaa uu muuqde oo arkayo walihaadaaba ilaahay subxaana wa tacaala taqwada uu inoogu yeedhay waxaynu ka helaynaa buu ilaahay inoo sheegay adduunyada intaynu joogno iyo aakhiro marka ilaahay layna horgeeyo waxaa ka mid ah annajaatu min alcadaab ilaahay cadaabkiisa inaad ka badbaaddo sooma jeclin laa shaka walaa rayb haddaad qof muumina tahay waad jecesha an laa qudrata laka calaa taxamuli cadaabi illaah awood uma lihid ilaahay cadaabkiisa inaad iska xejiso ilaahay cadaabkiisa waxaa lagaga badbaadaya biاtaqwa alcamal bi hada اddiin wayunaji اllahu aladiina taqw bimafaazatihim laa yamasuhum الsuu walaa hum yaxzanuun kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqdee diintan ku toosnaaday ilahay baa badbaadinaya xumaani taaban mayso fi laakhira murugoonna maayaan bal way farxayaan markay arkaan caaqibata camalihim wa natiijata tasarufihim cidhibta wanaagsanee camalkoodii adduunyada ay ku sameeyeen u yeeshay ay ku sameeyeen u yeeshay iyo natiijada wanaagsane ka dhalatay habdhaqankoodii ilaahay wuxuu u ballan qaaday kuwa ka baqda adduunyada intay joogaan baqaha aakhire inay ka badbaadaan kuwa adduunyada intay joogaan ka murugooda waxaa sugaya wuxuu ilaahay u ballan qaaday aakhire inaanu ku murugoon saayadda hore aad ku aragto walaa hum yaxzanuun qaala tacaala faman itaqaa wa aslaxa faajruhu calى allah ka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda camalkiisana wanaajiya ajar weyn buu helaya ajruhu calى allah waxa ilaahay u ballan qaaday waa wax weyn ma xadidin ilaahay subxaana wa tacaala xadid islaantaasi waa min baabi tacdiim ajarkaa weynidiisaa la ishaaraya la tilmaamaya ataqwى biha yakunu اlfawzu fi اlaakhira aakhiro qofku meel uu ku liibaano iyo wakti uu liibaano iyo abaalmarin uu ku liibaano inuu gaadhaa waxay kaga xidhan tahay inta taqwadiisu ay leeg tahay fi dunya ina lilmuttaqiina mafaaza qaala tacaala tilka aljannatu alatii nuurituhaa min cibaadina man kana taqiya jannada waxaa la dhexashiinayaa addoomaha ilaahay ee atqiyaa ah kuwa ilaahay subxana wa tacaala ka baqda sida ilaahay uu doonayo u noolaada oo u dhaqma adduunyada intay joogaan wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannati carduha asamaawaat waalard uciddat liman uciddat lilmuttaqiin ataqwa fiiha takfiiru sayi'aat ilahay inuu kuu dembi dhaafo bay sababu noqonaysa walow ana ahla alkitaabi aamanuu waataqow lakafarnaa canhum sayi'aatihim wala adkhalnaahum jannaati naciim dadku waxay raadinayaan qof waliba in loo barakeeyo reerka iyo ubadka xaaska iyo carruurta iyo shaqada iyo beerta iyo xoogga inay helaan barakaatu samaa kuwaa dadku roobka wada rajaynaya markuu doo ku farxaya abaartu markay dhacdana wada murugoonaya ee wada yaayuulaya iyo barakaatulardi inay helaan bay dadku doonayaan laakiin muuminku taa wuxuu ku helayaa kaafirka ilaahay subxaana wa tacaala uu adduunyada ugu seeto dheereeyaha iskala mid dhigin isku maqaam iyo isku derajo ma tiidin muuminku barakaat barakaati asamaa wa barakaati alard wuxuu ku helayaa bitaqwa inuu diintan barto oo uu ku camal falo oo dadka uu baro oo u sheego oo uu gaadhsiiyo oo shaqadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu qabto walow ana ahla alqura aamanuu waataquu lafataxnaa calayhim barakaati min aلsamaaءi wاlard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun dadka magaalo degan tuulo degan deegaan degan hadday la iman lahaayeen iimaan iyo taqwa ilaahay sharcigiisanay ku toosnaan lahaayeen lafataxnaa calayhim barakaat waxaan u furi lahayn barakooyin barakaat waa la nakireeyey si loo muujiyo kasrataha barakooyin fara badan inay barakooyinkaasi yihiin weliba min aلsamaaءi wاlard barakooyin samada ka yimaada barakaatu samada waxaa ka mida raxmat اllah subxaana wa tacaala ilahay raxmadiisa barakaatu samaa waxaa ka mida waxyiga iyo cilmiga nebi maxamed laga dhaxlay waa baraka jaءat min aلsamaa waa barako samada ka timi barakaatu samaa waxaa ka mida ducaaء اlmalaa'ika malaa'igtu inay kuu ducayso barakaatu samaa waxaa ka mida alkayf roobka waxtarka leh barakaat lardi baan u furi lahayn buu ley ilahay subxana wa tacaala waxaa dhulka u yaallo o dhan baanu barakayn lahay hadday sarc noqoto iyo hadday maashiye noqoto hadday xoolo noqoto laakiin iimaan iyo alla kacabsi lama iman dad fara badan oo dhulka dushiisa degan walihaadabu ilaahay barakadiisa ka xidhay faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun waxaa lagu ciqaabay camalkii xumaaya ay sameeyeen camalkaa xun baa sabab u noqday baraka la'aan guryahooda ka muuqata oo carruurtooda ka muuqata oo dumarkooda ka muuqata oo ganacsigooda ka muuqata oo dowladahooda ka muuqata oo dadweynahooda ka muuqata oo diintooda xataa ka muuqata oo cilmigooda ka muuqata baraka la'aan meel walba ka muuqata waxaa sabab u noqday cadamu اliimaani wاtaqwa iimaankii waajibka ku a laga rabay baa in la wada iman asalkiisii ha lagaba helo oo dad muslimiinaba ha noqdaane ataqwa iyo camalkii saalixa a baanay la iman walihaada barakadan aynu baadi doonayna aynu raadinaynaa diintanay ku jirta barashadeeda iyo ku camalfalkeeda iyo ku toosnaanteeda iyo gudbinteeda iyo gaadhsiinteeda ilaahay inuu macaaga noqdu ilaahay kula jiro bani aadamku had iyo jeer aleh qofku wuxuu iska jecel yahay bani aadamka oo fitro ku beerana inuu yeesho cid taageerta oo u gargaarta oo u hiilisa ma doonaysaa ilahay inuu ku hiiliyo subxaana wa tacaala ilaahay uu kuu gargaaro ilaahay subxana wa tacala uu ku taageero xaqiq الtaqwى fii qalbika wa lisaanika wa jawaarixika ina allaha maca aladiina اtaqow wاladiina hm muxsinuun ilahay inuu macaaga noqdo uu kula jiro oo ku xifdiyo kuu nusreeyo kuu gargaaro ay tahay sababu noqonaysa karaamo iyo sharaf bay bani aadamku raadinayaan alkaraama wالsharaf laakiin wadooyinka u marayaan baa kala duwan midba waduu maraya mid baa karaamada iyo sharafta maal ku raadinaya mid baa madaxtinimo ku raadinaya mid baa karaamada iyo sharafta macsiyaba ku raadinaya wax ilaahay ka cadhaysiinaya haddaba karaamada iyo sharafta dhabta ah waxaa lagu gaadhayaa waa ataqwa ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum dada ka ugu sharafta badani waa ka ugu taqwada badan reer laguma kala sharaf badnaa dadka o dhami waa min aadam annaasu kulluhu min aadam aadama khuliqa min turaab ciid baa lagu wada abtirsadaa ciidda aynu dul marayno bacda nabiy llaahi subxana wa tacaala aadam kulluhum waa banu aadam laa fadla licarabiyin calaa cajami walaa licajamiyin calaa carabi mid carabi mid cajamiya waxba ma dheera mid cajamiyna mid caraba waxa ma dheera carabna carab waxma dheera cajamina cajami waxama dheera maa laguma kala sharaf badna qabiil iyo abtirsiin laguma kala sharaf badna nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam man baطأa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh yowma alqiyaama ka camalkiisu uu la gaabiyo uu dib dhigo ee dadka uu ka reebo nasabkiisu horu marin maayo alcamalu الصaalix wاtaqwى min الraxmaan ayaa lagu kala dheeraynaya yowma alqiyaama oo lagu kala saraynaya sharafta adduunyana waa sidaas oo kale ina akramakum cinda allahi atqaakum aلrisq اlwaasic baa lagu helayaa taqwada waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib ilaahay baa xaaladaha cidhiidhigaa meel aada uga baxdo iyo marin iyo waddo aad kaga baxdo ilaahay baa kuu yeelaya ilaahay baa kaa arsaaqaya meel aan risqiga aanaad ka filanahayn cadowga dhibaatada kugu haya walaa shaka cadow acdaa'uka kaiiruuna fi hadi اdunya min alinsi waljin cadowgaagu aad bay u fara badin addunya intaad joogto insi iyo jinba way leeyihin shirqoob iyo hagardaamo iyo dhibaato ayaana intaa kula daba socdaan haddaad awooddaada xoogaaga xeeladaada xoolahaaga aad isku hadlayso aad tiraado isku difaac taasi waxba kaa tari mayso waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih waxa aada cadowgaaga aada kaga badin kartaa ee aada kaga qaalib noqon kartaa aada ku jebin kartaa waa in ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa aada hesho guushiisa iyo gargaarkiisa taana waxaad ku helaysaa bisabri waataqwa xaqa inaad ku sabirto xataa talqaa rabbak ilaa ilaahay aada la kulmayso waxaad ku helaysaa ilaahay subxana wa tacaala inaad ka baqdo ood noloshaada wanaajiso wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shaya haddaad sabirtaan ad ilaahay ka baqdaan cadowga shirqoolkoodu waxba idinka qaadi maayo waayo ilaahay baa idinla jira cid baa ilaahay ka badin karta ama ka xoog roonaan karta ama ilaahay subxaana wa tacaala ka shirqool badin karta abadan dad fara badan bay arrimuhu ku adkaadeen nin baa wuxuu leeyihi xaaskii baa igu adkaaday dhagax bay igu noqotay imaqli mayso dhegaysan mayso xaqaygii ka soo bixi mayso hadal adag bay igu leeday way aflagaadaynaysaa carruurtii ila tarbiyadayn mayso adayg buu xaggaa ka tirsanaya nin wuxuu adayg ka tirsanayaa xaggii cilmigii cilmigii waa dhagax lagaga dhigay buu leeyihi fahamkiisa iyo barashadiisa ugu adkaatay mid fayl buu la wareegaya wuxuu leeya meel walba tagayo c v baan geeyey macanaa almacluumaat shaksiya baan geeyey meel la shaqo laygaygama yeedhin meel walba way soo oodantay alxaalatu saarat sacba calaya noloshu way ugu adkaatay reerkii xanuun baa lagu saliday carruurtii oo wada bukoonayaan faqri baa nagu habsaday wax allaala waxaan samayna garan mayno wuu calaacalaya on makrajkii garan maayo meeshuu dhibaatadaasi uga bixi lahaa laakiin makrajku wuu fududi ilaahay baana subxaana wa tacaala tilmaamay ilaahay wuxuu arrimaha ku fududeeya bitaqwa hadduu diintan intaad barato ku toosnow ilahay baa arrimaha kuu fududayn doona waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaahay ka ka baqda ilaahay amarkiisa arrinkiisa waa u fududaynaya nacam bal u fiirso iyadoo taqsiirkeenna gaabinteenna iyo cajzigeenna iyo dacfigeenna iimaankeenna iyo camalkeennaba ku sugan ee aada uu u badan yahay haddana bal inta ummadda loogu qaatay amhalu lumma bal maanta eeg dalabatu lcilmiga ama adducaat ila allah ee la odhan karo ama lagu tirin karo inay yihiin min ahli listiqaama miyaanay ahayn kuwa dadka marka la eego ee saa dusha looga qiimeeyo yacnaa u wejiga wanaagsan dhalaalku uu ka baxayo ee arrimahooda adduunyana xataa ay u fudud yihiin inan yaroo waxaad arkaysaa labaatan jir aan gaadhin oo ilaahay sharcigiisa ku toosnaaday bixasabi cilmihi wa qudratihi wa istiطaacatihi oo beelo dhan isagu biila shahaado ma sito jaamacado waaweyn kamuu soo bixin iyo nin intaas oo shahaado shahaadaad caaliya iyo intaasoo dibloom iyo intaasoo siminaaro iyo intaasoo khibradood sita oo faylu la wareegaya suuqa shaqo aan aan ku dhakabsiin ahayn ma sabab ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra cagsiguna waa maxay ka ilaahay ka baqi waaya ilaahay arrimaha wuu ku adkaynaya marka haddaad doonaysa arrimahaagu inay fududaadaan ittaqi rabbaka ilaahay subxana wa tacaala ka baqo diintan iyo sharcigan ku toosnow ilaahay aayaddan waxaa kaluu inoogu yeedhay islaamnimada inaynu ku sugnaano xataa nalqaa rabbana walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane maxana kaana allaha subxaana wa tacaala yanhaana cani ilmowt waxay u eg tahay inuu ilaahay mowtka inoo diiday lakiin macnuhu sidaa ma ah ee macnuhu waxa weeyaan xaafiduu cala alislaam xaala xayaatikum wa sixatikum min ajli an yatawafaakum allahu subxaana wa tacaala calayhi islaamnimada ilaashada cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo dhaqan ahaan intaad caafimaad qabtaan ee aada nooshihiin diinta ku toosnaada si ay u dhacdo in ilaahay idin oofsado nafta uu idinka qabto idinkoo islaamnimadii ku toosan lianna caadat alkariim qad jarat ana alinsaana yamuut calaa maa caasha calayh allaha kariimkaa waxaa looga bartay insaanku waxa uu ku dul nool yahay wuxuu ku sugan yahay inta uu nool yahay un inuu ku dul dhinto laguna soo saaro oo rasuulkaa yihi calayhi الsalaatu wasalaam yubcathu اlmaru calaa maa maata calayh faman caasha yaa cibaad اllahi muslima muؤmina muwaxida mustaqiima muttaqiya lirabbihi subxaana wa tacaala faina allaha yaqbadhu wahuwa kadalik qofka inta uu nool yahay ahaada muslim muumina muwaxida ilaahay ka baqaya ilahay sharcigiisa ku toosan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nafta ka qabanayaa isagoo sidaasa qof xaaladiisu marka hore ay wanaagsanayd wa fii aakhiri xayaatihi xaaladiisu ay isbedeshay haddaad aragtana xaaladiisu muuqaal ahaan bay u wanaagsanayd laakiin xumaan baa ku qarsoonay walihaada baa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi waina rajula layacmal bicamali ahli اljanna xataa maa yakun baynahu wa baynaha ila diraac fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkulaha riwaayaadka qaarkood fi saxiixi muslim waxaa ku yimi fii ma yabdu linnaas camalka ahlujannuhu samaynaya inta dadka u muuqata laakiin xumaan baa ku qarsooneed sababu noqotay inay khaatimadu ka xumaato oo ilaahay subxaana wa tacaala qof daahirkiisa iyo baatinkiisuba uu hagaagsanaa khaatimada ilaahay ka xumayn maayo ilaahay addoomaha ma dulmin wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa ma dulmiyo walihaada ba alimaam cabdilcaziiz ibn abi rawaad sida alxaafid ibnu rajab uu ku sheegay kitaabkiisa jaami jaamic alculuum walxikam waxa uu dul yimi nin naftu ay ka gurmayso ninkiiba waxa lagu uri ya fulan qul laa ilaaha ila اllah hebelow laa ilaha ila اllah dheh markaasaa wuxuu ku jawaabay kafartu biha wuxuu sheegay laa ilaha illa laadan inaanu rumaysnayn be uu ka gaaloobay marka horena dadka muslimiintaabuu ku tirsanaa laakiin undur ya cabdالlah kayfa saad khaatimatu say khaatimadu uga xumaatay ninkaa baleka hada alcaalim cabdilcaziiz bn abi rawaad dadkii ninkaa yaqaanay buu weydiiye wuxuu yidhi war ninkani muxuu samayn jiray faqaaluu kaana mudmina khamrin mid khamriga caadaysto caba ayuu ahaa faqaala raximah اllah ixdaruu almacaasi ixdaruu almacaasi fainaha hiya alatii awqacathu macaasida iska ilaaliya buu hi ya cibaad allah addoomaha ilaahay xaaladdaa addoonka meel xun macsiyadu iyada ayaa dhigtay dad fara badan oo dhakhtarada iyo meelaha dadku ay ku dhintaan ee dadka buka la geeyo goobjoog u ahaana waxay noo sheegeen oo hargeysadeennan in badan ka dhacday dad waxa weeyaan xaaladda naftu ay ka gurmayso sida ninkaasoo kale marka la idhahdo war laa ilaaha ila allah dheh jawaabtoodu ay noqotay inay ilaahay caayaan subxaana allah ama nebiga ay caayaan ama diinta ay caayaan ama qaarkood ba ay heesaan bal axad niqo wuxuu ii sheegay in nin loogu yeedhay gabadh xanuunsanaysa oo la yidhi qur-aan ku akri saasay u jiiftaa t v baa halkaa soo yaalla wuxuu yihi maxaa sakaraadba weeyaani maxaa t v-gana aad ka hor dhigteen waxay dhahan xanuunka isku dhaafinaysaa ee iska iska wada aduu sheekh wadaad qur-aanka iskaga akri shawaaba sakaraad oo nafta ayaa ka gurmaysa tifiga iyadoo indhaha sidaa ugu haysa ayay naftu ay kaga baxday katiir min annaas iyagoo taariku salaada bay dhimanayaan ilaahay baa khaatimada ka xumeeyey markii ay toos markay adduunyada joogeen ayaanay toosnayn qaar iyagoo shirki daldalaya oo ku hadlaya oo makhluuqaad beri hore dhintay barigay naftu ka baxaysa yaani muwaxidiin baan ahayn markay adduunyada joogeen qaarkood iyagoo bidac qofka ilaahay subxaana wa tacaala xaaladdaasi uu taagta daran yahay markuu xoogga badnaa ee uu caafimaadka qabay haddaanu toosnayn ilaahay xaaladdaa tawfiiqduu ka qaadaya ilaahay subxaana wa tacaala xifdigiis iyo ilaalintiisa ayuu kala noqonaya ibliis baa xaaladda noocaasa addoonka yastawli caleyhi qabsanaya oo dacfigiiyo taagdarradaasi u hiishanaya ama u kaashanaya dabeetana khaatimada inuu ka xumeeyo ayuu ku dadaalaya ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal waxaa aayaddan qur-aanka uu inagu amrayaa inaynu joogtayno muraaqabat allah wa taqwaah mar walba inaynu kuwa ilaahay iska eegaya aynu noqono waayo ilaahay wuu ina arkaya waanu ina maqlayaa xaalkeennana waa ogya waxba kagama qarsoona marka dadku ayna arkayaan iyo markaynu ka qarsoonnahay habeenkii iyo maalintii qofka doona inuu noqdo taqi taqwadaa uu xaqiijiyo kuma filla inuu farallada qura sameeyo bal sunnayaashana waa inuu ku dadaalo walmustaxabbaat shubahaadka iyo makruuhaadkana waa inu waa inuu iskaga tago naada allahu cibaadahu almuuminiin ilaahay wuxuu u dhawaaqay addoomihiisa muuminiinta ah fadacaahum subxaana ila adukhuuli fi lislaami kaafa wanahaahum subxaanahu can itibaaci khuطuwaati shayطaan wuxuu ilaahay addoomihiisa ugu yeedhay inay diinta islaamka si dhammaystiran ay u galaan oo aanay bargelin inaanay raacin raadka shaydaanka shaydaanka hogaamiye iyo hage inaanay ka dhigan qaala allahu subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu اdkuluu fi silmi kaafa walaa ttabicuu khuطuwaati الshayطaan ومن يتبع خطوات الشhيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام كسي dhamaystira ugaلa يعني uhogaansama awaamirta ilaahay o dhan iyo oo ka taga wuxuu ilaahay idinka reebay o dhan diintoo dhan kuwa ku dhaqma noqda iska ilaaliya takhayurka ilaahay diintiisa inaad kala doordoorataan oo inta aada doonaysaana idin cajabisay hawadiina waafaqsanna aada ka qaadataan inta kalena a iskaga tagtaan laysat laka alkhiyara doorasho ma lihid bal anta cabdu lilaahi tabaaraka wa tacaala macanaa doorasho ma lihid waxaan uga jeedaa doorasho ilaahay shareeciisa aad ku kala door doorato ad kaa doonaysana samayso kaa doonaysana aad ka tagto uma jeedna ikhtiyaarka ku tacalluqa yacanaa qadarka ilaahay baa subxaana wa tacala yihi wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrih qofka muuminkaee ragga ah iyo muuminadda dumarka ah uma bannaana mar hadduu ilaahay wax xukumo u dhahdo sameeya ama daaya ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xukumo inuu amarkaasi xagga ilaahay ka yimi ama xagga rasuula ka yimi inuu kala doordoorto oo ina uu sameeyo ina uu ka tago lianna hada laysa wa lianna hada laysa wasfa almuuminiin taasi maaha sifada muuminiinta lagu yaqaano sifada muuminiintu waa in ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ay maqlaan isla markaana ay addeecaan oo aanay kala doordooran inamaa kaana qowla almu'miniina ida ducuu ilى اllahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waطacna wa ulaa'ika hum اlmuflixuun hada huwa da'b اlmuuminiin wa waصfuhum wa xaaluhum wa khuluquhum waa maxay sifadoodu marka xagga ilaahay loogu yeedho xukunka ilaah iyo xukunka rasuulka waa inay yidhaahdaan maqallay oo addeecnay addeecnay afkaa maaha waa mid camaliya kuwaasi ayaa liibaanaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum qofka iimaankiisu waa waa iimaanka ku waajibay dhammaystirmi maayo ilaa arrin wal oo arrimihiisa ka midaba xukumkeeda u daayo sharciga islaamka oo uga dambeeyo hadalkiisa ficilkiisa guurkiisa baayac mushtarkiisa yacnaa xukunkiisa dadla dhaqankiisa camalkiisao dhan uu ka dhigo mida shareecada islaamku ay xukumto yacnaa istaslimu lilaahi jumlatan ilaahay subxaana wa tacaala si aan kala hadh lahayn ugu hoggaansama wa atiicuu amrahu daahiran wa baatinan amarka ilaahayna kor iyo kalba addeeca biquluubikum wa jawaarixikum qalbigiinna iyo xubnihiinaba ilaahay ugu hoggaansama ilaahay qadarkiisa iyo xukunkiisa sharciga raalli ku noqda laa budda min akhdi diini bilquwati waalkuliya laba arrimood laga maarmaan bay noo yihiin ayuha almuslimuun diintan si dhammaystiran inaynu ugu dhaqanno diintan inaynu si dhammaystiran ugu dhaqanno iyo diintan si adag inaynu u qabsanno laa budda min akhdi diini bilkuliya wa bilquwa idkhuluu fi silmi kaafa waxayna tusinaysaa diintan si dhammaystiran oon kala had lahayn inaynu ugu dhaqanno caqiidatan wa camalan wa cibaadatan wa akhlaaqan wa aadaaban wa mucaamalatan wa hada maa kaana calayhi amru lmuslimiina fii sadri hadi اlumma muslimiinta yanaa ummaddan qeybteedii hore ah xaalkoodu saasu ahaa maanta muslimiinta u fiirso waxaad arkaysaa dadkii muslimiinta ahaa oo diintii islaamka waxna ka qaadanaya hadda waa faraa'idii waxna ka tegaya nin baa wuu soomaa mana tukado akhada bacda addiini wa taraka bacdahu diintii qayb ka mid uu qaatay qayb ka midana uu ka tegto wuu soomaa wuu tukadaa laakiin sekada ma bixiyo wuu soomaa wuu tukadaa sekaduu bixiyaa laakiin laa yaxud xajka ma tago wuu soomaa wuu tukadaa wuu sekaduu bixiyaa xajka wuu tagaa laakiin laa yatlubu alcilm cilmigii ku waajibay ma barto wakti kuma bixiyo inta aynu sheegnay o dhan wuu sameeyaa tusaalean calaa sabiili اmithaal laakiin laa yasbiru can اlmuxaramaat xaaraanta kama sabro dadkuu xamanayaa wuu caayayaa wuu isku dirayaa ribada ku tacaamulaya iyadoo xoole ay u buuxaan akhada bacda diini wa taraka bacda diintii qayb ka mid u qaatay qayb ka midna uu ka tegey hada laysa wasfa almuuminiin wa da'ba asaalixiin sifada muuminiintu saa maaha iyo dadka saalixiinta dhaqankooda waa diintan si dhammaystiran in loogu dhaqmo walihaada muslimiinta dhexdooda laga helay gaab u dhaxeeya dadka diinta isla seeda ugu dhaqmayo dadka kale waxaa mararka qaarkood dhacaysa in aada gaadhi soo fuusho ama meel aada soo gasho hees baa ka shidan ama filim baa ka socda s odhanaya arwadaadkii baa yimiye baktiya kaanamaa diin xukumka diiniga arrintan ku saabsani inuu wadaadkan ukhuseeyo maxaa maqan meesha idkhuluu fi silmi kaafa qofkan isagu in shareicada islaamka si dhamaystiran uu ugu dhaqmo ayaanu diyaaru ahayn walihada u axkaamta qaar ka dhaafinaya kaanamaa inuu leeyahay anigu intaasi intaanan ku dhaqmin bay ka mid tahaye kaasa hebelkaasaa ku dhaqma ya subxaana allah walaa budda min akhdi diini bilquwa diintan si xooggan waa in loo qabsado oo qofku aanu noqon qof hawadiisu ay waddo oo dabayluhu marba dhinacay u jeedinayaan wa taraahu yowman mustaqiiman wa yowman munxarifan maalin waxaad arkaysaa isagoo toosan maalin waxaad arkaysaa isagoo xaqii ka leexsan yacnaa si jilicsan buu diinta u haystaa daraf buu ka haystaa adnaa shay shayga ugu ugu fudud ee ugu yar ayaa leexinaya shahwada ugu yar baa dariiqu listiqaama ka leexinaysa waanu ka sabri karahayn ama shahwat lkalaam ha noqoto ama shahwat lbatn ama shahwat lfard ama shahwat lmaal walihaada baa ilaahay subxaana watacala una amray bilquwa diintan inaynu ku qabsano reer banuu israa'iil buu ilaahay ku yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa khuduu maa aataynaakum waa sharcigan idiin soo dejinnay si xooggan u qabsada wadkuruu maa fiihi lacalakum tattaquun mar walba xusuusnaada diintaanu idiin soo dejinnay sharaa'icda iyo axkaamta dhex taalla si aad u noqotaan kuwa ilaahay ka baqda wa qaala allahu subxaana wa tacaala linabiyihi yaxyaa yaa yaxyaa khudi ilkitaaba biquwa laa bicajzin walaa bidacfin wakadalika rasuulku muxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaa alraashidiina almahdiyiin caduu calayha binnawaajid waa kinaaya can ilahdi biاlquwa wadadayda mariyo waddada khulafadu ay mareen gows dembeedka ku qaniina yaعnaa si adag u qabsada weeye istaqim calى الsuna laa tatazaczac shubahaadka iyo shahawaadku toona yaanay ku leexinin xataa talqaa rabbika subxana wa tacala was'al rabbaka habaat mar walbana ilahay inuu kusuga ka bari aayaddan waxaa kaloo ilaahay uu inagaga nahiyey can itibaaci khuطuwaati shayطaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo raadkiisa inaynu guro walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan ya subxaana allah اndur ilىa hada الtacbiir alilaahi addaqiiq qofka waddada ilaahay uu u jeexay ka leexday ee waddo kala maray bal sawirka ilahay uu ka bixiyey baleeg saaxiba ashirk saaxiba albidca wa saaxiba almacsiya sawirka ilaahay uu ka bixiyey waa maxay waa qof shayddaanka uu ka horeeyo shayddaankii baa hortiisaa sii socda isaguna raadkii shayddaanku guraya halkuu shayddaanku lugta uu ka qaaday ayuu isaguna dhigaya waa suura yataqazasu minha ahlu liimaan waa sawir dadka ahluliimaanka ahi yacanaa naftooda iyo qalbigooda uu diidayo bal ka warran haddii lagu yidhaahdo hebelow shayddaankaad raadkiisa gurta adigu oo halkuu tallaabada ka qaado ayaad dhigtaa foolxumo ma kula taha arrintaa mise kula maaha waa foolxuma arrinta noocaasi biduuni shakin walaa rayb kullu man yacmal bishirki aw bilbidcati aw bilmacsiyati wاlfusuuq fahuwa miman yatabicu khuطuwaat shayطaan qof kastoo shirki samaynaya raadkii shaydaanku guraya ka bidcada ku cibaadaysanaya saas oo kale ka macaasida iyo fisqiga samaynaya noocyooda kala duwan shaydaan baa hagihiisa ah oo hormoodkiisa ah oo raadkiisa uu guraya waayo man aladii zayana lahu hadihi اmukhaalafat yaa u qurxiyey xumaanahan xumaanaha yaa u qurxiyey ashayطaan huwa aladii zayana lahu shaydaankaa wixii quruxda badnaana qofka u fool xumeeyey wixii foosha xumaana waxa weeyaan u qurux badneeyey wax qurux badan waxa weeyaan ugu sawiray walihaada waxaa waajib kugu ah suurad sawirka noocaas wixii aad kaga sugan tahay haddaad macaasiya fisqi aada samayso raadkii shaydaankaad guraysaa ee isagiibaad aada ka dhigatay hage iyo hogaamiye shaydaanna halkuu ku geynaya naarta weliba markuu kugu hubsado ayuu beri kaa noqonaya korhe shaqa kuguma lihi miyaan ku khasbay anigu inamaa dacawtuka dacw waan kuu yeedhay un deetana adiga ayaa ayaa i aqbalay marka maanta ana kuu qayshan maayo adna hay qayshane sabir oo adkayso nihaayadii iyo gebagabadii ayaa la gaadhay halkan kuu soo waday halkan ahayd buu odhanaya ya subxaan allah walihaada shaydaanka waa inaad raadkiisa gurin aada gurto raadka nebiga calayhi isalaatu wasalaam rasuulka aada ku dayato ilaahayna aynu ka magan gallo shaydaanka wasaawistiisa iyo kuwa raadkiisa guraya inaynu ka mid noqono sida ilaahay uu subxaana wa tacaala ina baray rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaطiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun ilahi waxaan kaa magan gelaya wasaawista shaydaanka waxaa kaloo aan kaa magan gelayaa shayaadiintu inay igu soo xaadiraan oo diintayda ama naftayda ama jasadkayga ama caqligayga dhibaato ay u geystaan ilahay baynu subxana wa tacala aynu ka magan gelaynaa nidaaat raxmaan liahli اliimaan aad bay u tiro badan yihin yaعnii ma yuqaaribu miata nidaa boqol dhawaaq ama yeedhno in ku dhow oo ilaahay ahluliimaanka u dhawaaqay baa ku xusan fi lqur'aani اlkariim inta aynu sheegnayna waa shan haddaynu isku dayno inaynu sharaxno hada yaxtaaj ilaa majaalis tadkiir ilaa waxaan ku talagalay in koob iyo toban sheego laakiin waxaan dareensanahay waktigu inuu waxa weeyaan gebageba yahay oo muxaadaraduna ay dheeraatay ilaahay baan subxaana wa tacaala naftayda iyo nafihiinaba u weydiinaya inuu inaga dhigo yeedhmooyinkaa raxmaanku inoo yeedhay kuwa ka jawaabay inuu ilaahay nagu daro si aynu u gaadhno karaamada iyo cizada iyo sharafta iyo falaaxa iyo fawska wa sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alih wasaxbih wa salama tasliima kaiira
soo gudiyeen su-aasha koowaad waxa weeyaan sheekh ka waran buuli haddii qur-aanka lacagta lagu qaado hase yeeshe markaan haynina lagu eriyaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah tacliimu lqur'aan barista dadka qur-aanka la barayo in uu jiro dadka lagaga qaado mushqaayad yanaa qofkii la barayey haddii cid kale ay bixinayso tusaale ahaan yanaa muasasa khayriya ay bixinayso ama dowladduba ay bixinayso sida waddamada qaarkood xalaqaad taxfiid alqur'aan ay ishraafaan ama ay ishraafto wasaarat shuun alislaamiya dacwa alawqaaf sida almamlaka alcarabiya sacuudiya oo kale yanaa taas iyadu dhibaato ma leh lakiin ta ishkaal uu ka taagan yahay waa in qofkii qur-aanka la baraayo laftiisa lacag laga qaado waana masalo fiqiya fi lxaqiiqa oo ay tahay in qadarkeeda la fahmo ahlulcilmiguna ay isku khilaafeen ahlucilmiga badankooduna ay ku tegeen inay jaa-is tahay oo ay bannaan tahay akhdu lujra calaa tacliimi lqur'aan mushqaayo dadka lagaga qaado qur-aanka la barayo waxaana adiladooda ka mida xadiiثaani min axaadiiث الnabiyi عalayه الsalaaةu wasalaam mid waa xadiiثu sahl ibnu sacd asaacidi fii صaxiixi الbukhaari wagayrihi gabadhii rasuulka calayه الsalaatu wasalaam nafteeda usoo bandhigtay ee doontay rasuulku inuu guursado ninkii saxaabiga ahaa ee rasuulka la joogay markuu arkay rasuulku inaanu u jeedin waa kii rasuula ku uhi ya rasuula الlah in lam yakun laka biha xaaja fazawijniiha rasuulka ilaahay haddaanad gabadhan danka lahayn aniga ii guuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi maa hal shay hal macaka shayun tusdiquha waxaad gabadhan meher u siisa ma haysa labadiisii go kii uu huwanaa iyo kii uu guntanaa uhi labadana haya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi manaa labadan haddaad siisa dee maqaawanaan baad fadhiyaysa iltamisu low khaataman min xadiid orodoo tagoo wuxuun soo raadi kaatun bir ka samaysanna ha noqdee iltamis ayuu rasuulku yihi alayh salatu sala uu ku soo noqday waxba maan helin buu yihi rasuulku mar kale u celiyay iltamis walow khaataman min xadiid almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ninkaa markii dambe ku yidhi ma taqaanaa yanaa qur'aanka ha suurad heblaaye suurad heblaayaan aqaanaa buu qaala calayhi salaatu wasalaam zawajtukaha bimaa macaka min alqur'aan waxaan kuugu guuriyey qur'aanka aada taqaanid maaha macanuhu qur-aanka anoo kugu sharfaya riwaaya ayaa bayaamisay rasuulku yihi facallimhaa gabadhaa bar yacanaa qur-aanka aad taqaanid marka halkan qur-aankii waxaa gabadhaasaa meher looga dhigay waxaana markaa meher noqon kara maal ama manfaco marka ninkaasi qur-aankii gabadhaa uu baray wuxuu ku bedeshay bian istaxalla farjaha inuu gabadhaasi oo xalaashaday oo zawjo uu ka dhigtay marka mushqayadda laga qaataana taasay la mid tahay bay yidhahdeen waxaa kalay daliishadeen xadiidu abi saciidin alkhudri fii saxiixi albukhaari wa muslim oo ka hadlayay saxaabadii qolada soo martiday ay marti gelin waayeen markii dambe ay u yimaadeen iyagoo yaacayoo leh ina sayida alxayi saliim odaygii reerkan u talinayay waa waa waa la qaniinay bahaloo saa qaniinay saliim waxay uga jeedaan ladiiq laakiin waa min baabi tafaa'ul waxay u rajaynayaan inuu bogsado fahal fiikum min raaq mid wax ku akriyo wax ku tufaama idinku jira faqaala axadu الصaxaaba wahuwa abu saciid اlkhudri nacam waa nagu jiraa ana arqi aniga ayaa wax ku tufa laakiin laa nafcal xataa tajcaluu lana juclan ma samaynayno waxba idinku tufi mayno odaygaa ilaa ad mushqaayad noo ballan qaadaan dabeetana waxay ku heshiiyeen saxaabadaasi soddon bay ahaayeen sida riwaayadda abi daawuud ku cad soddon neefoo adhigay ku heshiiyeen soddonkaa neefee adhigaa saxaabadu waxay dhaafsadeen qur-aanka ay ku tufeen ninkaas rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah axaadiidaada sabab ugu noqotay jamaahiir lculamaa inay yidhaahdaan waa jaa-iz waa banaan tahay akhdu lujra calaa tacliimi اlqur'aan haddii la yidhaahdo waa cibaado dadka qur-aanka in la baraa cibaadada inuu jiro laga qaataamiyay banaanta waxaynu leenaha qofku cibaadaysigu isagu cibaadaysanayo mushqaayad inuu ka qaataa ma banaana laakiin cibaadadiisa nafciga uu ku anfacayo cid kale sida imaamadii iyo aadaankii iyo tacliimi lqur-aankii inuu ujro ka qaataa mushqaayad taasi waa ka duwanta axaadiidta markaa ku soo aroortay diidmada la diiday in qur-aanka mushqaayad laga qaato waa axaadiid fii asaaniidiha maqaal oo axaadiidda saxiixeynka ku jirta aan lagu caaridi karin lana odhan karo xataa hadday ansaxdana waxay ku soo aroortay waqaa'icu acyaan laa cumuuma laha xaalado gaara oo aan xukum caama aan laga qaadanahayn hada huwa aladi yaana yatarajax lana calى xasab kalaami ahli اlcilmi wاlfiqh aladi qara'naahu saas ayay kollay ila xoog badan tahay laakiin laa shaka sida axwadka xalaal miiradka uu ku jira afdalki inay tahay qofkii markaa ka maarmaya wuxuu kaga maarmo helayaa inaan qur-aanka beristiisa aan mushqaayad ka qaadan qadiyadda markaa ardayga iska bixin kari waayo rusuumtii ama lacagtii laga qaadayey darsadda qur-aanka lagu xifdsiiyo in la eriyaa wax fiican ah waa tashwiih bay ku noqonaysaa madarasadii qur-aanka lagu xifdinayey iyo dacwaddii iyo dadkii ducaadda ahaaba haddii uu yahay qof aan iska bixin karahayna kaba sii daranba ilaahay baa subxaana wa tacaala wax ka khayr badan kuugu bedeli doona haddaad ilaahay daraaddii qur-aanka aada u barto rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi man taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayra minhu qofka shay ilaahay daraaddi uga taga mid ka khayr badan buu ilahay ugu bedelaa wallahu aclam kolleyin kelmadda abu sufyaan baanu hore uga sheekaysanoo isagaa macno fiican u sameeyey marka mar haddii kelmaddaasi ay macno fiican leedahay in la idhaahdo qofkii laga waayaabaa qofkii jannada laga waayaabaa sidaasa waxa weeyaan khalad bay noqonaysaa waxaa saaxibu shar ah waxaa khasaaray waxaa hoogay waxaa guuldaraystay qofka waxa weeyaan jannada laga waayo laakiin cibaaradan dadku waxay uga jeedaanuun yacnaa dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah ee dadka qaarkood ay yasayaan ama nasabkooda ay durayaan inaan arrinta noocaasa aan xaq loogu lahayn qofka kale ku durayaana sharaf uu dheer yahay aanay jirin ee sharafta laysdheeryahay ay tahay camalka saalixa iyo taqwada jannada lagu geliyo ina akramakum cinda allahi atqaakum sidaa marka loo dhigana waa hadal markaa saxa arrinta noocaasiina waa mid shareecada islaamku aanay banaynahayn oo atacnu fi lansaab in nasabka ama abtirsiinta laysku duraa waxay ka mid tahay min umuuri iljaahiliya dhaqamadii islaamka horti jiray ee islaamku waxa weeyaan uu la dagaalamay ee meesha uu ka saaray dadka muslimiintana waxaa islaamku uu ka dhigay kuwo islaamnimada walaalo kuwa inama almuuminuuna ikhwa waxa ay ku kala fadli badan yihiin ay tahay iimaanka iyo alla kacabsiga marka xaaraan bay ka tahay qof muslimi qof kaloo muslima inuu luqadiisa afkiisa ama midabkiisa ama qabiiladiisa ama abtirsiintiisa ama shaqadiisa aan xaaraan tahayn inuu waxa weeyaan uu ku duro oo uu ku caayaa waana arrin waxa weyaan jaahilnimaha fi lxaqiiqana nuqsaan ku ah qofka arrintaasi sameynaya wallahu aclam camera yani wuxuu uga jeeda waan filayaa in muxaadaraadka iyo duruusta iyo kamaro lagu sawiro anigu waxaan aaminsanay sawirku inuu xaaraan yahay wain iftaraa calaya man yaftari calaya yani hayguma iftiroodo qofka igu iftiroonaya ismacuuha mini waqad samictum hada mini katiira in badanna taa waad iga maqasha walaa yumkin in idhaahdo sawirku waa xalaal iyadoo aan marinayo axaadiidii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu ka mid yahay qowluhu lacana allahu lmusawiriin iyo ashad الnaasi cadaaba ywma اlqiyaama almusawiruun iyo laa tadkulu malaaikaةu beyta fiihi kalb aw suura axaadiidta waciidka shadiidkaa sawirka usheegeysa sawirka ama gacan ha lagu sawiro ama mujasam ha noqdo ama kamara ha lagu sawiro ama video ha lagu sawiro alaslu fi taswir waa inay xaaraan tahay waxaana sawirku uu ka mid yahay min almuxaramaati ligayri waxyaabaha loo xaaraantimeeyey in ay waxyaabo kale oo xaaraana dadka gaadhsiinayana sabab ay unoqonayaan oo qofkan ilaahay khalqigiisii ama ficilka ilaahay oo alkhalqu ah inuu isku shabaho iyo sawirka in lagu fitnoobo oo la caabuday arrintaasi sabab unoqonaysa walihaada baa la xaaraantimeeyey laakiin waxaan idhaahdaa un intay culimadu yidhaahdeen haddii mubtadic lagu noqonayo haddii xisbi lagu noqonayo oo ah sawirku isagoo muxarama sida muxaramaadka kalaba inay daruura banayso yaعnى maydka baktiga waxaa la ihahdaa waa muxaram lidaati wax iskii xaaraan u ah lakin qofku hadduu u gaajoodo oo u dhimanayo muxuu noqonaya xalaal buu noqonaya soo ma fasuuraةu min baabi اأwlى wakadalika xaajada ayaa banaysa xaajaduna daruurada way ka sokaysa waxyaabaha muxaramaadka ligayrihi ah shareecadu cinda اlxaajay banaysaa qabla ayaan bay ahayd markaan saxiix الbukhaari maraynay rasuulku alayه الsalaatu wasalaam ayda in la dhaqdo ayuu diiday soo maha wad wada garanaysa nacam laakiin aygu markuu kuu raacayo ari ama beeruu ku ilaalinayo amaad ku ugaarsanayso waa laguu baneeyey soo maha ma daruura ma daruura ma arigaaga nin baad u dirsan karta qof beertaadan adaa ilaashan kara ama qof baad u diri karta ugaarsiga hubbaad ku ugaarsan kartaa ama xayawaan kale sida harimacad ama shabeel ama baad shimbir laakiin waa min baabi alxaaja tusaalayaal badan bay taasi leedahay marka asuura cinda alxaaja inay banaan tahayna waan aaminsana wahada huwa aladi calayhi alcamal ka dadka ku tabdiicinayo ka ku taxsiibinaya iyo ka ku tafsiiqinaya iyo iyo ka samaynaya intaba marka la isku daro intoodaba camalkooda marka la eego camalkooda waa sidaas oo inan kan leh qofka muxaadaro t v-ga ka jeediya waa mubtadic ama waa xisbi waayo wuu isa sawiray isaguba iskuolka marka la dhaa isa soo sawirda wuu isa soo sawiraa daruurana ma hadda marka marka diinta dadka lagu gaadhsiinayna xaaraan buu noqonaya markaad shahaado yar ku doora shahaado ma daruura maha daruura maha imisaa shahaado sababteed hadda haddeer tilmaameynay oo ka nolol fiican kuwa shahaadaadka sita dadka qaarkood baa markay cilmiga u safrayaan tusaale markay yaman u rixlaysanayaan si fudud bay isu sawiraan marka tira waa sawirku soo kii xaaraan tahay axaadiisa adag ku soo aroortay wuxuu ku odhanayaa cilmi baan ku doonaya waayo cilmigii haddii lagu gudbinayo ka hor marka cilmiga aada ku doonanaysana waa xalaal oo ku noqon maysid faasiq ama munxarif sunnada lagaaga saaro marka cilmigii lagu gudbinayana waa waa xaaraan weeye bal waa min usuuli mukhaalafa liusuuli ahli sunna waljamaca saasuu noqonaya arrintu fiqi bay u baahantay dhalinyarta yaryar ee masaa-isha noocaasa usuusha looga dhigayaa ha iska ilaaliyaan culamaau dacwa culamaau ahli sunna almucaasiriin naadir weeye mid aad aanad sawirkiisa ka helayn maanta haddaad youtube waxaa la idhaha magaciisa aada geliso ibnu baas baad ka heli oo waxaad ka heli albani ibn cuthaymiin baad ka heli doonta sheekh cabdilmuxsin baad ka heli ayra waaxid na andar min annaadir marka qowlka noocaasi ma noqonayo ee aada fudaysanaysa aada leedahay qofku mubtadic buu ku noqonaya ama xisbi mid qofkan adigu aad goonida weeegaysa ku gaabanaya wuxuu noqonayaa mid yana yanaal wayashmal haulaai alaima almuhim sawirku waa xaaraan laakin cinda alxaaja cinda adaruura aw alxaaja almasa alxaaja almasa oo culimadu yadhahan waa alxaaja alati tunazal manzilata daruura mararka qaarkoodna magaca daruura ugu yeedhaan mararka qaarkoodna waxa alxaajat almasa alati tunazal manzilata daruura ayuu banaanyay laa yajuus an yudayiqa hadihi اlmasأla mudayiqu walaa yajuusu an yatawasaca fiiha mutawasic ahlulcilmigu intii ay yidhaahdeen in la dhaafiyo maaha masalada isku waafaqeen sawirku inuu ku banaan yahay faalxamdu lilah waa la qaadanaya mas'alada isku khilaafeen ahlulcilmigu sida dacwadii ma loo isticmaali karaa tvgii muxaadaro ma laga jeedin karaa waa maxalu khilaaf yaana saddex qowl bay ku leeyihin culimada ahlu sunna mucaasiriinta ah masalada noocaasana waa min min min masaa'il alijtihaad waayo sawirka inuu xaaray waa la isku waafaqsan yahi laakin masaladani kuwa laga soo reebay ma ku jirta mise kuma jirto weeye maxalu nidaa ahlucilmigii baana isku khilaafay aalibulcilmiguna sida masaa-isha kale ahlucilmigu isku khilaafeen ayuu yataxara raajix wuxuu raajix u arko isagoo tarjiixa ku binaynaya qawaacid wa usus saliima iyo ikhlaas oo itibaacu lhawa ka fogeynaya ayuu waxa weeyaan qaadanaya maca dalika walaalkiisa muslimka ah ee masalada fiqiga ijtihaadigaa ku khilaafa laa yubadicuhu walaa yufasiqu walaa yukafiruh walaa yushamicu caleyh mana gaalaysinayo mana tabdiicinayo mana tafsiiqinayo mana waxa weeyaan sidaasoo kale dhaleecaynayo wa hada huwa amru laima sheekhuna sheekh muqbil raximah llahu tacaala in tvga dacwadda loo adeegsadaa inay xaaraan tahay buu ku tegey wa kaana yaclam ana sheekh ibn cuthaymin yaraa jawaasa dalik waxaanu ogaa sheekh ibn cuthaymiin arrintaasi inay banaan tahay inuu arko yowmina dahri kumu dhaleecay kumanu ceebay kumanu cay falnakun milahum ya alabat alcilm aimada khuluqooda iyo dhaqankooda iyo suluugooda aynu yeelano wallahu aclam
su-aali waana ka dhamaanay waktigoo gabagaba ah salaadina tukanaydaana ka baraynaa sheekayna ka abaalmariyo waa ninay kheyrkaad ina soo jeedeen seesidiiaan ku qaadano masaajidka shahaadiga shooku tilmaamayaan yaan culimada lagu dallaacayn gidaarada iyo suulyada masaajidu suuriya daraftoodna lagalaya noqonin daryartana ka jirta wanaagsan iminka maqaasida gaarkaa leh ee markaa raba masaajidteena iyo dadka sunnada inagu faafinayna baraya inay markaa wax kaga sheegaan waana maadsantin barakallahu fiikum jazaakum allah khayra